بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد walaalyaal anigana sidii walaalahay ay uga mahad celiyeen sida ay walaalahaygii iga horreeyey ay ugu mahad celiyeen khiyaarta maamulka odayaasha inta ka soo qayb gashay yaan anna ugu mahad celinayaa dacwadaas naloo fidiyey oo aanu wada aqbalnay yaa waxaan leeyahay sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala wakhtigiinna qiimaha badan miisaankiinna xasanaadka allah idiin yeelo intaa kadib allah qur-aanka wuxuu ku leeyahay wadakir fa ina adikraa tanfacu lmu'miniin waani nebiyulaahi maxamed uu la hadlayaa uu leeyahay allah subxaanahu wa tacaala rasuulkii allow dadka waani maxaa yeele waanida waanada dadka mu'miniintaa bay anfacdaa waanadaa tadkiirkana waa xusuusi dadka waxa ay garanayeen si ay u anfacdo kelimadoodii wixii la xusuusiyay ay u anfacdo walaalayaal labada shiikhay iga horreysay labada arrimood ay ka kala hadleen waxaa la yidhaahdaa midna wuxuu ka hadlay towxiid ullaahi caza wajal allah subxaanahu wa tacaala oo macbuudnimadiisa iyo ilaahnimadiisa khaaliqnimadiisa loo keli yeelo nina wuxuu ka hadlay towxiidu kelimati lmuslimiin muslimiinta kelimadoodu inay mid tahay oo la mideeyo labada towxiid laba aada iyo aada u qiimo badan wey towxiidka hore oo shiikha hore uu ka hadlay sheekh cabdullaahi labadaba laba sheekh cabdullaahi weeye saxaabada ridwaanullaahi calayhim waxay odhan jireen ayagoo asxaabtii nebiga ah ayagoo waqtigii waxyiga uu soo degayey joogo haddana waxay odhan jireen inta isku yeeraan bay dhihi jireen tacaaluu nu'min saaca tacaaluu binaa nu'min saaca hal saac isku kaaya keena aan wax yar rumayna bay dhihi jireen allah aan rumayno oon iimaan la imaanno tacaaluu binaa nu'min saaca macnaheedu maaha inay hadda ruma ay hadda soo islaameen ma aha ayagoo muslimiina bay misena yacni maaragtay dhihi jireen hadda aan rumayne isku kaaya keenay iimaankii aan tajdiidinno marka towxiidka marka laga hadlo macnaheedu maaha sida culammadii horeba uga hadashay dadkaa gaalaa ma aha sida maalin hore jilsadeennii dad badan ay ka dhawaajiyeen odayaalah in dadkii la leeyahay hadda soo islaama in la leeyahay ma dadku muslimiin wey laakiin waxaa waxaa weeye isxusuusin waa tadkiir wa inaan isxusuusinno waxaynii muslimiin baa nahay iimaankeenna aan tajdiidinno oon cusboonaysiinno baana la ka rabaa waxa weeye walaalayaal kelimadda labaad oo shiikhu uu ka hadlay shiikha labaad oo ka hadlay oo wadajirka dadka muslimiinta ah waxaa weeye bacda towxiid illaahi alla markii la waxido dabadeed haddaysan ummaddaasi midoobin oo towxiidkaas alla aynan ku midoobin xayaatadooda adduunka iyo midda aakharo labadaba midna uma hagaagayo maxaa yeelay waxaa la yidhahdaa alkhilaafu shar khilaafku waa shar wey inuu shar yahayna kulligeena wada og waa shar wey marka shartaas in la iska xiro oo khayr lagu bedelo weeyaan towxiidka labaad oo shiikhu ka hadlay oo towxiidulkelima ah kelimadda midaynteedii la mideeye ah kelimatulmuslimiin inay mid noqoto walaalayaal markii labadaas kelimo oo towxiidkeennii allah aan rumaysnayn oo noo hagaago oo berrito qiyaamaha qof walbaa markuu tago towxiid yacnii saafi ah ou rabbi la hor istaago leanna qiyaamaha qof walbaba fardi fardi buu ilaahay ula hadlayaa subxaanahu wa tacaala siduu rasuulkeenna yidhi calayhi salaatu wasalaam maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuh laysa baynahu wa baynahu tarjamaan mid idinka idinka midihi ma jiro ilaa qiyaamo markuu tago rabbi baa la hadlayo iyadoo oo isaga iyo allah wax tarjamaano u dhexeeya aynan jirin markuu halkaa tago oo su-aalaha la weydiiyo wixii la weydiin lahaa rabbi weydiiyo fa yandura aymana minhu dhinaciisa midigtaabuu fiirinayaa falaa yaraa ilaa maa qad qadam wuxuu hormarsaday mooye wax kale arki maayo wa yandura ashcama minhu bidixdiisuu eegayaa falaa yaraa ilaa maa qad qadam wuxuu hormarsaday mooye wax kale arki maayo wayandura amaamahu hortiisuu eegayaa falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhihi naartii hortiisa joogta mooye wax kale arki maayo marka kelimaadkaas yacnii nala weydiinayo oo alla aan hor istaagayno qiyaamaha inaan towxiid saafiya la hor istaagno yacni towxiid dhinacyada ka googo-an oo dhiig ka daadanayo inaanan rabbi la hor istaagin oo aan la hor istaagno towxiid saafiyahoo aan waxba gaarin alla keliyaho cibaadadiisa aan u barax tirno waa midda aakhare aan ku badbaadayno weeyaan waa midda aakhare ku badbaadayno marka in la isxusuusiyo mar kastaba fadhi kastoo laiskugu yimaado majaalis kasta oo la yimaado in la isxusuusiyo waa shay daruuriya oo laga maarmaana oo aynan dadkuna dhibsanin maxaa yeele waa aakharadeennii weeyaan wadajirka inaan isxusuusinnana adduunkeennaa ku hagaago adduunkeenna ku hagaago weya waxaad og tihiin qiso yaroo yacni maaragtay sheekh la yidhaahdo yaquut alxamawi kitaab mucjam ulbuldaan la yidhaahdo u leeyahay oo uu taariikhda bilaadda dhan uga hadlo qisuu soo guuriyaa yacni khilaafka arrinta dhibka uu leeyahay ayuu kitaabkiisa ku soo guurinayaa mujalladka saddexaad marka ayuu kaga warramayaa sheikhaas wuxuu noolaa qarnigii lix boqol iyo kow iyo toddobaatankii hijrada nebiga ayuu noolaa wakhtigiisii ayuu ahaa wuxuu leeyahay kitaabka uu ku qorayaa waagii dhulka muslimiinta ay nimanka tataarka la yidhaahdo magooliyiinta la yidhaahdo ee halkaa iyo ukraine iyo maarata rushiya iyo ka yimid ay dhulka muslimiinta oo dhan baqhdaad ilaa dhulkaoo dhan ay qabsadeen ayagoo kufaara ayaan dadkii soo cararay baan ka mid ahaa buu yidhi dadkii soo cararay ayaan ka mid ahaa oo tataarka ka soo baxsaday magaalaan soo maray buu yidhi aada u weyn laakiin magaalada ay kharaab tahay eber tahay ayaan soo maray buu yidhi beled eberaan soo maray buu yidhi oo wax joogaa aynan jirin magaaladaas markii aan arkay dhismihii waa cusub yahay waa laakiin hal guriyoo dhisan kuma jira buu leeyahay ilaa meel yar oo camirona geeska ku taalla mooye beledka intiisa kale waa baaba dadkii magaaladaas cuqaasha uu ahaa nin ka mid ahaan weydiiyey buu yidhi maxay tahay meeshaan bal iiga warran baan iro buu yidhi magaaladan maxasaan u galay markaasuu iiga sheekeeyey buu yidhi wuxuu yidhi beledkan saddex qolaa deganayd buu yidhi qolo waxay ahaayeen shiico qolo la yidhaahdo oo muslimiinta magacooda sheegto ayagaana ugu tiro badnaa qolo kale xanafiyiinay ahaayeen madhabka axnaafta bay haysteen iyaguna tirada waxay ku xigaan shiicaday ku xigaan qolada saddexaadna shaaficiyay ahaayeen waa dadka ugu yaraa marka cadad ahaan ugu yaraa bay ahaayeen marka khilaafka sharnimadiisa magaalada waa la wada deganaa shiice iyo sunniba waa la wada deganaa maalinta dambaa tacasubkii ayaa bilowday casabiyaddii lanna casabiyadda qabiilka say u gashabay madhabka iyo diintana u gashaa casabiyaddu madaahibta la rumaysan yahana way gashaa tacasubkii markuu ka dhex bilowday wuxuu ka bilowday shiicadii iyo sunnadii leanna xanafiyiinta iyo shawaaficdu waa sunniyiin qoladaanna waxa weeyaan waa shiico labadoodii baa tacasubkii ka bilowday waa la dagaalamay allah wuxuu guushii siiyey sunniyiintiibaa guushi la siiyey waxaa meeshii la baaba'shay nimankii ahaa shiicada ahaabaa meeshii laga saaray beledkii oo la dhameeyey markaasaa nin shiic shiici ah hadduu xataa baadiyaha joogo madhabkii shiicada uusan muujisan karaynin waxaa isku soo haray axnaaftii iyo shaaficiyadii isku soo hartay xanafiyadaa badan shawaaficdana way yaryihiin labadoodiibaa markii dambe haddana tacasubkii oo xanafiga ahaa iyo kii shaaficiga ahaabaa ka dhex bilowday casabiyaddiibaa ka dhex bilaabatay ilaa ay isdilaan markay isdileenna waxaa guushii yeeshay shaaficiyadii xanafiyadiiyaa la tirtiray oo eber laga dhigay meeshaa yartaa buu yidhi aad arkaysid waa inta yartao shaaficiyada ay deganaayeenoo ku soo hareen magaaladan baaba'sanna qaybtii shiicada iyo qaybtii waxaa kusoo waxaa ku soo haray ee ku baaba'ay xanafiyadu ay lahaayeen marka walaalayaal waxa weeye waxdada waxa baabi'iyo iyo wadajirka waa khilaafka tacasubka ku dhisan wey casabiyadda ku dhisan wey ama qabyaalad ha noqdo ama magac diineed haloo ha loo yeelo waa tacasub waa madmuum meel kastuu yahay waa mid la ceebeeyey weeyaan taa marka walaalayaal labada shiikh ay ka hadleen waa wax adduunkeenni iyo aakharadeenni ku xiran sidaa ay tahay inaan u qaadan baa nala ka rabaa aniga kelimaddaydii maalin dhoweytana aan ishaaray baan wax ka ishaari doonaa oo xagga amniga ku saabsan ammaanka meeshaan waxaan ku fadhinno bifadli illaahi subxaana wa tacaala uma ammaankaa yarkaaho rabbi uuna siiyaan dhulkaa ku fadhinaa haddoonan ammaan jiri lahayn halkan ma fadhineen masaajidyaha jamaaca kuma tukaneen xafiisyadii iyo businesskii iyo ganacsigii lagama shaqaysteen iskuulaadkii iyo jaamacaadkii iyo madaaristii diiniga ahayd iyo qur-aanka dugsidii lama aadeen waxa keena waa maxay amnigaasuu ilaahay ku keena subxaana wa tacaala amnigaa marka in la ilaaliyo u baahan yahay amnigaa in la ilaaliyo ayay u baahan tahay cid alla ciddii amnigaas ka hor imaanaysana si wada jir ah in wax looga qabto ooy u horeeyaan maamulka maamulka keligood wax ma qaban karaan haddaynan la shaqaynin bulshada inteeda kale oo u horeeyaan cuqaasha salaadiinta yacni dadkaas ay u horeeyaan haddaynan wax la qabanin keligood wax ma qaban karaan sida odayaasha keligoodba iyo cuqaasha aysan waxba u qaban karaynin haddaynan maamulka uusan garab siinaynin marka amnigu walaalayaal annaga waa madalla dallad wey oo dadku ay harsadaan dallad wey waa har wey haddii aan amnigu ilaahay kaa rafciyo nolol ma jirto qur-aankana aayado badan waatan ilaahay uu ku sheego isagoo ku galadaysanayo quraysh inuu amni siiyey liilaafi qurayshin ilaafihim rixlata ashitaa'i wasayf falyacbuduu rabba hada albeyt alladii acamahum min juucin wa aamanahum min khawf allihii gaajada ka badbaadiyey cabsidana ka badbaadiyey allahaas ha caabudeen baa layidhi quraysh sidaasaa lagu leeyahy marka amniga walaalayaal in la ilaaliyo waa laga maarmaan cidda ku xadgudbaysa amnigana in la qabt laga qabto waa laga maarmaan waa waajib dadka muslimiintaa saaran weeyaan waxa ciidanka loo dhiso junuudda iyo maaragtay loo sameeyaahi waxa weeye waa ilaalinta amniga si ummadda ay maaragtay nolosheedii ay u hesho nolol wanaagsan ay u hesho baa ciidanka loo sameeyaa loo diyaariyaa waxaasoo dhan loo sameeyaa arrintaas marka walaalayaal inaynu ilaalinno baa la rabaa maxaa lagu ilaalin karaa waxaa lagu ilaalin karaa xuquuqdii shiikhu uu sheegay qof walbaaba oo xaqiisa guto ayaa lagu ilaalin karaa qof walbaaba xaqiisa inuu guto baa lagu ilaalin karaa madaxda rucaad baa la yidhaahdaa waa dadkii la wax ilaalinayay shacabkuna waa raciyadii la ilaalinayey wey shacabku xuquuqay leeyihiin madaxduna xuquuq bay leedahay xuquuqda qof walbaba leeyahay inuu guto baa la rabaa waxaan ka bilaabayaa madaxdao kale aan ka bilaabaya ayagaan u horumarinaya madaxda nabiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam xadiid anas ibni malik radia allahu canhu khaadimkii nebiga uu maaragtay nebiga ka wariyey xadiidkaasna sunanka ay soo saareen asxaabu sunan ay soo saareen qaar ka mid a wuxuu nabigeena leeyahay ina allaha tacaala saa'ilun kula raacin cama starcaah allah wuxuu weydiinayaa qof kasta oo mas-uuliyad loo dhiibay wixii loo dhiibay buu berrinta qiyaamaha weydiinaya yacni axafidahu min dalika am dayaca ma xafiday mise wuu dayacay oo ma usan xifdinin xataa yas'ala arajula can ahli beytihi ilaa qofka laga weydiiyo ahalkiisii oo gurigiisa ah oo mas-uulka ka ahaa laga weydiiyo ayaa su-aashaasi soconaysa marka ciddii wixii laguu dhiibay oo raaci lagaaga dhigay waa lagu weydiin qiyaamaha waa lagu su-aalaya dadkaas madaxda aad u tahay cadaalad ma u samaysay diinkii ilaahay ma ku dhaqday yacni ayaga ma u kala garsoortay xoolahoodii ma u ilaalisay waa waajibku saaran wey madaxday saaran tahay dadka madaxda laga dhigto ayay saaran tahay laakiin maanta africa dadkeeda madaxda ah ninkii ama caalam taalit waxaa la yidhaahdo dunida saddexaad ninkii madax laga dhigaahi wuxuu u haystaa dadka racyada addoommo asaga uu leeyahay addoommo ay leeyihiin u haystaa markaasuu sow raba iska iska sameeyaa isaguna lama lama taabtaan wey ma aha waxa weeye bal asagaa shaqaalo ah ninka madaxdaa shaqaalo ah oo shacabku shaqaalo uu yahay inay saa tahayna oo aad shaqaalo uu yahay oo shacabka uu shaqaalo u yahay waxaad garanaysaan sheekha la yidhaahdo sheekhulislaam ibnu taymiya kitaab waxaa la yidhaahda uu leeyahay asiyaasa sharciya fi islaaxi araaci waraciya la yidhahda buu leeyahay siyaasadda sharciga uu kaga warramayo sida dadka madaxda ah iyo dadka madaxda loo yahay oo racyada ah lagu ilaaliyo lagu lagu hagaajiyo kitaab saasuu kaga hadla kitaabkaas wuxuu kusoo guurinayaa arrin aada u qiimo badan waxaa ka mid ah mucaawiya ibna abi sufyaan oo muslimiinta saxaabi wey markaana madax ahaa oo dhulkaa shaam oo dhan haystay caalam muslimiintao dhanna madax u noqday bacda cali bni abi aalib kadib isagu khaliifatu khaliif yani madax ahaa ayaa waxaa u soo galay nin la yidhaahdo abuu muslim alkhawlaani la yidhaahdo baa u yimid mucaawiya u yimid oo madaxweyne ah iyadoo raggii madaxda ahaa ay ag fadhiyaan markaasuu wuxuu ku yidhi markuu soo galay abuu muslim assalaamu calaykum ayuha alajiiru buu yidhi ajiir waa taqaanaa ajiir waxaa waay qowsaarka waa ninka qowsaarka xoolaha ilaaliyo markaasuu yihi assalaamu calaykum ayuha alajiiru haddii nin madaxweynaha maanta la yidhaahdo assalaamu calaykum qowsaarkiiyo waa dagaalamay lahaa soo maha waa dagaalamaya qowsaarkii buu ku bilaabay markaasuu dadkii meesha la fadhiyay waxay yidhaahdeen qul assalaamu calaykum ayuha alamiir ninka qowsaar maahe waa amiire madax weeye waxaad tidhaahdaa amiirkiiyow dheh mar labaaduu ku celiyey abuu muslim assalaamu calaykum ayuha alajiiru buu yidhi sidiiuu ku celiyey markuu saddex jeer ku celiyey ayaguna saddex jeer ay ku celinayaan baa mucaawiya hadloo yidhi dhaafa buu yidhi abuu muslim wuxuu ka hadlayo wuu garanayaaye dhaafa ha sheegee markaasuu hadal aada u qiimo badan u jeediyey wuxuu yidhi innamaa anta ajiirun adigu waxaa tahay qowsaar baa tahay buu yidhi mucaawiyau la hadlaa madaxweynihii ah qowsaar baa tahay innamaa anta ajiirun ista'jaraka allaahu haada yani rabba haadi rabba haada alghanami liricaayatiha allah yacni wuxuu yidhi waxaa ku kiraystay ood shaqaalo u tahay arigan ninkii iska lahaa axadkii iska lahaa baa adiga ku soo kiraystay ood shaqaalo u tahay buu yidhi oo qowsaar u tahay buu yidhi markaasuu yidhi fain anta hana'ta jarbaaha wadaawy wadaawayta mardaaha waxabasta awalaha calaa aakhiriha wafaaka rabbuhaa ajrig yacni wuxuu leeyahay ariga racyadii wuxuu ka dhigay ari oo kale dadkiibuu ari ka dhigay oo la ilaalinayo wuxuu yidhi haddii aad middeeda cadhada leh arigaa midkooda cadhada leh aada cadhadii ka dhaydo oo ka daweyso kii jiranaa ariga kii jiranaana aada daweyso kii maaragtay dheeraynayana oo xoolihii caafimaadka isku isku socod maahee aadan ku xabisin oo u celin midka dambe ilaa uu soo gaaro hadda haddaa isku soo celiso yacni haddii aad dawayso buu yidhi kii jirana kii cadhada qabay aad ka dawayso cadhadii ka dhaydo kii dheeraynaya kan gaabinaya aad ku celisahay ninkii xoolahan iska lahaa oo sayidkoodii ahaa kiradaada waa ku siinaya ajrigaada waa ku siinayaa buu wain lam ta wain lam ta'na jarbaaha wuxuu yidhi walam tudaawi mardaaha walam taxbis awalaha calaa aakhiriha caaqabaka sayiduha haddii aadan wuxuu yidhi aadan daweyn kii jiranaa kii cadhaysnaa kii dheeraynaya kagaab kan gaabinaya aadan ku celinin wuu ku ciqaabaya ninkii xoolaha iska lahaa qowsaar baa tahay marka hadalkaa u fiirso madaxda iyo racyada waxaa laga rabaa waa ilaalo ayagoo shaqaalo wey dadkaanay shaqaalo u yihiin waa inuu midka dadka qaar baa farabaxsanayo waa inuu soo celiyaa qaar baa gaabinayo waa inuu dadkii ka dabageeyaa waa inuu kii jiran ka warqabaa waa inuu kii baahan baahidiisa ka warqabaa mas-uuliyaddaas oo dhan baa saaran haddii uu mas-uuliyaddaa guto allah baa rabbigiisa oo ajar siinayo hadduu gudan waayana oo u yidhaahdo afartan beri iyo afartan sano iyo shantan sano mas-uultee wax urursan karta ururso waxaa dhici karta dhac magaca beena sheego hadduu yidhaahdo ilaahay baa ciqaabaya subxaana wa tacaala marka racyada dadka rucaadda ah waxa weeye waa dad ujaro ah oo mas-uuliin ah oo shacabku ay maaragtay meesha geysteen ay diintooda ku maaragtay ku ammaanaysteen inay ilaaliyaan waa la rabaa inay ilaaliyaan waa la rabaa waxaan shacabka laga rabaa marka dadkaas mas-uuliyaddan loo magacaabay oo loo dhiibay waxay idinku leeyihiin daacay idinku leeyihiin adeecid bay idinku leeyihin maxaa lagu adeecayaa wixii macruuf aho khayra idin faraan waxay khayrayna faraan inaan ku adeecno shartana aanan ku adeecin macsi ilahay hadduu ku faro laguma adeecayo laakiin wixii wanaag ah oo khayr ah waa lagu adeecayaa waa in looga dambeeya maxaa yeele mas-uuliyadda adaa ugu magacawda meesha geystay waa inaad wixii ilaahay uu raadli gelinayo lagu adeeca baa la rabaa waxaan leeyahay walaalayaal dadka amni darada ka shaqaynaya iyo dadka maalin dhaweyd wax badanaa laga shanqariyay waad ogtihiin odayaasha isbaarooyinkan tirada badan oo dadku ay haysta cid dadku ay leeyihiin jidadka daadsan waad ujeedaa waxaa la yidhaahdaa degaankan unbay u badan yihiin cadaado iyo wixii ka shisheeyahay ma dhig ma dhigan karaan ragga halkan joogo soo maaha ma dhigan karaan ma aadi karaan burtinle ilaa garow inta u dhexlana ma dhigan karaan meeshan waxay u dhiganayaan isbaarooyinka oo muslimka loo dhibayo oo lagu rafaadinayo waa isku hallayn idinka madaxda oo odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo cid walba leh la isku kiin hallaynayo wey marka waxaad ogaanaysaan wixii dadkaas ay geystaan inaan mushaarikiin wada nahay shirka aan ku nahay dembigay geystaan shirkaan ku nahay haddaan wax ka qabanin maxaa yeeley macsidii waa lala jahray dad baa meesha lagu dhibaa musaafirkaa la dhibaa musaafirkan ilaahay ducadiisa waa aqbala markuu ilaahay kuu baryo markaad dhibto rabbi waa aqbalaya qofka aad dhibto walaalayaal oo dhibka aan u geysano qofka la dhibaahi waxa weeye habeenkii ma seexanayo waa soo jeedaa kii dhibka geystas waa iska seexdaa ninkii gabyaagaha muxuu yidhi laa tadlimanna idaa maa kunta muqtadiran fadulmu tarjicu cuqbaahu ila annadami tanaamu caynuka waalmadluumu muntabihun yadcuu calayka wa caynu llahi lam tanami wuxuu leeyahay haddaad awood leedahay od awood isgidayso ha dulminin dadka maxaa yeelay dulmiga ciribtiisa waxaa u dambayso nadaamo shalayto iyo qoomama u dambayso berita ka halaay uu ka shalaayay qofka dulmiga geysto qofa maalkiisii la dhacay xoolihiisii yacni maaragtay naftiisii la dilay dhiiggiisii dhaawac la daadshay cirdigiisii la kufsaday iyo wixii lamida mase maaragtay dhib dhib dhib wey wey qofkii geystayna ma faa'iidayo markaa kabacdibu wuxuu yidhi tanaamu caynuka kii dulmiga geystayo waad waad hurdi waad seexan waad jiifanaysa habeenkii ilaa waxba kuma soo gaarine waalmadluumu muntabihun kii la dulmiyana waa soo jeedaa ma seexanayo yadcuu calayka aduu ku habaaraya caawo dhan ilaahayo saaye ilaahu daalimkaa iga qaba buu ku haya allana wa caynullaahi lam tanam allana ma hurdo subxaanau wa tacala waa soo jeedaa macnaha ducadiisu aqbalaya weeyaan marka dulmigaas in aynu ka hortagno si wada jir aan uga hortagno haddaan ka hortegi weyno oo aan wax ka qaban weyno daalimkeenna aanan celin weyno waxa weeye mushaarikiinaan nahay doonta weynala wada degi xadiidka nucmaan ibnu bashiir ee bukhaariga ku yiilay nabigeenna tusaale buu sameeyey tusaale tusaalaha waxaa la yidhahda waa shay wax lagu fahmo weeyaan tusaaluhu sameeyey wuxuu ka dhigay wuxuu yidhi maalu lqaa'imi fii xuduudi illaahi waalwaaqici fiiha kamahali qowmin istahamuu calaa safiina fasaara bacduhum aclaaha wa bacduhum asfalaha yacni dadka laba qaybu u qeybiyey qolo waa qolo xuduudda ilaahay u taagan oo xaqa dulmiga celinayso khayrka u taagan wanaagga samaynayso shartana celinayso qolona waa qolada samaynayso shartii samaynayso wey oo xuduuddii alle ku xadgudbayso tusaalahoodu waxay la mid yihiin buu yidhi dad doon intay badda inay raacaan rabaan qori tuurtay oo markaa fasaara bacduhum aclaaha markay qori riteen yaa qolana waxay laba dabaq bay doontu leedahay qolana qeybta sare heshay qolana qeybta hoose bay heshay markaasuu wuxuu yidhi fa kaana aladiina fii asfaliha ida istaqow min almaa'i maruu calaa man fowqahum kuwii dabaqa hoose degay markay biyo u baahdaan waxay soo fuulaan kor dabaqii koray tagaan markaasay biyaha kor ka soo qaataan markaasee maalmo markay saa muddo u wadeen ayay kadib tashadeen kuwii dabaqa hoose deganaabaa tashaday waxay yidhaahdeen low annaa kharaqnaa nasiibanaa kharqan walam nu'di man fowqana yacnii haddaanu doontaan intaan hoos ka daloolinno aan biyaha hoos ka qaadanno oo dadka laga sarreeya aanan dhibin soo ma fiicnaateen markaasee ayagii sidii bay yeeleen yacni taasay ku heshiiyeen nebiga marka calayhi salaatu wasalaam qoladan hoose oo saatiri ayuu wuxuu yidhi haddii ay wuxuu leeyahay low tarakuu wamaa araaduu dadka sare dabaqa sare joogo hadday dadkan waxay doonayaan ay uga tagaan oo faraha uga qaadaan halakuu jamiica yacni haddaysan gacmaha ka qabanin oo aynan dhe war doontan ha daloolilina joojiya haddaysan odhanin oo doontii la dalooliyo doontii biyaha soo galaya doontuna way degaysaa soo maaha dhammaantood meesha ku baaba'ayaana ku halaagsamaya laakiin muxuu yidhi walow akhaduu calaa aydiihim najow wanajow jamiica laakiin hadday gacmaha qabtaan oo yidhahdaan maya ma daloolin kartaan kuwa hoosena waa badbaadayan kuwa sarena waa badbaadayan marka doontaasaan wada saarannahay wiilashaas dembiga ay geystaan waa la qabnaa inaan ogaano weeyaan waxaanan ogahay kalsooni bay ku joogaan haddaynan kalsooni ku joogin halkan ereyadan keliya kuma sinayna waxay aadi lahaayeen bilaadda kale ay tegi lahaayeen oo oo maaragtay aysan dadka aysan maxaa la yidhaahdaa aysan heybta u sheeganaynin bay aadi lahaayeen haddaysan arrintu sidaa ahayn marka walaalayaal arrintan amniga si aad yacni maaragtay wanaag loo helo waxa weeye in amniga wax laga wada qabto tan aan kusoo khatimaya kelimadaydu waa idinku dheeriya iga raalli noqda aan kusoo khatimaya waxa weeye sidii maalin dhaweytaba kelimadeeda aan ku khatimay magaaladan dad baad la wada degan tihiin waabay hal magaalo ahaan jirtay hal barasaab lahayd hal maamul lahayd maantana maamullaa ka jiro in marka dadka yacni maaragtay maamullada jiraahi ay amniga ka wada shaqeeyaan oo magaaladu hal magaalo noqoto oo khadkan la sheegayo oo waswaaska ahoo laleeyahay haddii xagga la tagana balaa dhici haddii halkan lasoo aadana balaa dhacaysada oo wahmigaa meesha laga saaro waxaa laydinka rabaa dadka cuqaasha siyaasiyiinta inay u istaagaan inay beledkaas waa hal magaalee magaalada lagu wada noolaado wanaag lagu noolaado see loogu noolaanaya adiga inaad shartaada iyo ahlu shartaada aa qabato sida kan kalaba ahlu shartiisa inuu qabto la rabo waa inuu kaana qabtaa kiisii sharta waday adigana ka sharta waday aad qabataan oo aanan la dhihin kayga sharta wataahi gadaalaan geysanaya kanyacni kan kalena ha layga qabto ma soconayso sidaan maalin dhaweytaba idiin sheegay xadiidkii aad wada taqiineen xadiidka cali bn abi aalib ee saxiix muslimka ku jiro nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday afar qolow lacnaday lacnaddana waa naxariista alloo qofka laga fogeeyo afartaas waxaa ka mid a wuxuu yidhi lacana allahu man lacana waalidayhi kii aabbihii hooyadii lacnaday ilaahay naxariista ha ka fogeeyey lacana allaahu man dabaxa ligayr illaah alla cid aan ahayn qofkii wax u gowracay allah allah ha lacnado naxariistiisa ha ka fogeeyey lacana allaahu man aawaa muxdian qofka qof dhib dad u geystay muxdit waxaa la yidhaahdaa maal iyo naf iyo cirdibu wax u geysta daduu soo dilay daduu soo dhaawacay yacni xoolow qaatay dad buu soo dumaruu soo kufsaday markaasaa gadaal marsatay waa soo dhaweysay man aawa qofka soo dumo gadaal marsadaaye allaha lacnada buu yidhi naxariistana ilaahay ka fogeeyey marka kan afraadna waxa weeye man lacana allahu man man hayara manaara alardi dhulka beeraha iyo degaamada laleeyahay iyo guryaha calaamadaha u dhaxeeya qofka tirtiro si uu dhulkiisa u kororsado dhul ugu darsado kaasoo kalena allaha lacnada buu yidhi marka maxalshaahidkayga waxaa weeye yacni lacana allahu man aawaa muxdian war ninkan yani waxaa laleeyahay walaalkiisuu soo dila in adeerkiisuu dila dad muslimu soo laynaya gadaala la marsana laleeyahay war ragga ha iska kaai raacinina nin baa dhintay nin kale hala badbaadi wallahi inta kaleo baabi'inaya haddaan laga qaban inta hartow kaasoo kale dhammaystiraya marka waxaa la rabaa qof muxdid ah oo dembi geystay inaadan gadaal marsanin haddaad gadaal marsato waxa weeye lacnadaasa qofka ku dhacaysa inaan ogaano weyaan waa malcuuniin aan noqonaynaa naxariista ilahay baana laka qaadaya marka walaalayaalow aan sharteennana dadka ka ceshanno ayagana shartooda cid walbaba inay dadki dadk wada dariska ay iska ceshtaan baa la rabaa jiiraankuna in la ilaaliyo xaqa uu leeyahay la siiyo wuxuusan xaq u lahayn oo walaadan siinaynin xaqaadana aada ilaashato marka ilaahay subxaana wa tacaala kelimadeenna hanagu wada anfaco walaaluhu ay sheegayaan waana idinku dheeraya iga raalli noqda baaraka allahu fiikum sala allah wasalam calaa nabiyina maxamedin waaalihi wasaxbi wasalam ayuha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed